The voice of America. VOA.
halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan waa axad sideed iyo tobanka bisha sebteembar labada kun lix iyo tobanka idaacaddeenna fiidnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasanuur iyo cabdulcasiis xuseen cusmaan
qodobada aan idaacaddeenna fiidnimo idinku haynana waxaa ka mida taliyaha guutada saddexaad ee ciidamada soomaaliya jenaraal maxamed rooble jimcaale goobaale oo kooxda al-shabaab ay maanta qarax baabuur magaalada muqdisho ku dileen waxaan kaloon idiin haynaa maamulka gobolka banaadir oo mamnuucay in muqdisho lagu qabto kulamo iyo dibadbaxyo aan maamulka ka warhayn balse duqii hore ee muqdisho maxamuud tarsan ayaa go'aankan ku tilmaamay mid siyaasadaysan oo aan cidna u joojin doonin waana wax ay siyaasadii ka dambayso wakti doorasho loolan baa lagu jiraa shirarna waa la qabsanahayaa hadduu qalad yimaadana banaanbax waa la samaynahayaa marka ma aha wax ay ay awoodna u leeyihiin sharcina u leeyihiin qof ka yeelahayana male wax shir dastuur ka baxsan qof ka yeelahaya ma jiro
waxaan kaloo idiin haynaa nin midi ku dhaawacay siddeed qof magaalada st cloud ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
booliska magaalada new york ee dalkan maraykanka ayaa ka codsaday shacabka magaaladaasi xoog kasta oo horseedi karta macluumaadka qaraxii xalay ka dhacay degmada manhattan ee magaalada new york kaas oo ay ku dhaawacmeen sagaal iyo labaatan qof shir jaraa'id oo uu golobta ku qabtay magaalada new york ayaa guddoomiyaha gobolka new york andrew kuma wuxuu ku sheegay in qaraxii xalay uu ahaa mid argagixiso isagoo intaasi ku daray inaan lahayn caddaymo muujinaya in weerar argagixiso oo caalamiya uu ahaa guddoomiyaha ayaa sheegay in ciidamo isugu jira bilays iyo kuwa ilaalada qaranka oo gaadhaya kun askari ay maanta ku gaaf wareegayaan roondooyin ku samayn doonaan goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha ee magaalada new york taasoo qeyb ka ah feejignaan la geliyey magaaladaasi ugu yaraan labaatan ruux ayaa ku dhimatay kadib markii ay koox maleeshiya ah oo daacad u ah isbahaysiga mucaaradka ee salaka ay weerareen tuulada nadomete oo saddex boqol iyo konton kilomitir u jirta magaalada kaaga bandoro ee dalkaasi afhayeenka madaxtooyada dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe albert mukabeme ayaa sheegay in kooxihii weerarka geystay ay guri guri u galeen deegaanka waxaa kale uu intaasi ku daray in dadka ay ku dileen uu ku jiro duqii tuulada nadomete dagaal la sokeeya oo ka dhacay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe sannadii labada kun saddex iyo tobankii ayaa waxa uu sababay gaboodfallo aad u daran kadib markii ay islaayeen muslimiinta iyo kiristaanka
ugu yaraan toddobiyo toban ka mid a ciidamada militariga indiya ayaa lagu dilay ku dhowaad labaatan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay koox koox maleeshiyada weerar ku qaadeen mid ka mid a weerarkii ugu khasaaraha badnaa muddo labaatan sanaa saldhig ay ciidamada indiya ku leeyihiin gobolka kashmiir saraakiisha ayaa sheegay in afar nin oo kumaandoosa oo ku hubaysnaa qoryo iyo bambagacmeedyo ay weerareen saldhigga ciidamada indiya ee uri oo isagu ku yaala ama dhaca dhinaca galbeed ee magaalada sirinigar oo xarun u ah gobolka kashmiir qeybta ay indiya xukunto bayaan uu soo saaray militariga indiya ayaa lagu sheegay in la dilay afartan nin ee weerartay saldhigga islamarkaana ay hadda socdaan baadhitaano lagu hubinayo inay jiraan qaar kale oo ka tirsan maleeshiyada weerarka soo qaaday oo laga yaabo inay goobtaasi ku dhuumanayaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ayaa maanta ka bilowday dalka ruushka xilli la filayo in si weyn uu doorashada ugu guuleysto xisbiga talada haya ee united rushiya oo hadda leh aqlabiyadda aqalka hoose ee dalkaasi xisbiga united rushiya oo uu hogaamiyo ra-iisul wasaare dimitri medvedev oo isagu daacad u ah madaxweyne valadimir putin ayaa ku leh baarlamaanka ka kooban shanta boqol iyo kontonka kursi ilaa iyo laba boqol sideed iyo soddon xildhibaan waxaa kale uu xisbigan kuraas ka badan siddeetan kaga sarreeya axsaabta kale ee baarlamaanka baarlamaanka goboleedyada dadka la socda siyaasadda ruushka ayaa doorashadani ku tilmaamay mid go-aan ka gaari doonta rajada laga qabo inuu madaxweyne putin uu mar kale u tartamo doorashada madaxtinimo ee ruushka ka dhici doonta sanadka labada kun sideed iyo tobanka putin iyo united rushiya ayaa taageero weyn ka haysta dadka wadaniyiinta kadib markii ay dowladda putin oo awood militari kula wareegtay gobolka krimiya ee dalka ukraine ay sheegatay inay iyadu gobolkaasi leedahay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee p f p mikhail kaysanof ayaa sheegay in doorashadani ay sii xoojin doonto awoodda faraha badan ee madaxweyne putin isagoo intaasi raaciyey in waxa uu filayo keliya ay yihiin in doorashooyinka lagu shubto
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay jenaraal maxamed roble jimcaale goobaale taliyaha guutada saddexaad ee ciidamada soomaaliya ayaa maanta lagu dilay qarax baabuur oo lagula eegtay meel u dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho baabuur waxyaabaha qarxa ay saaran yihiin ayaa bartilmaameedsaday kolonyo uu taliyuhu la socday waxaana sidoo kale weerarkaasi ku dhintay lix ka mid a ilaaladii taliyaha kooxda al-shabaab ayaa idaacaddeeda al andalus ka sheegtay in ay weerarkaasi iyagu ka dambeeyeen ismaaciil xuseen farjar ayaa haddaba sida loo dilay goobaale waxa uu ka waraystay jenaraal yuusuf siyaad indhacadde oo wasiir hore soo noqday aqoonna u lahaa jenaraal goobaale walaalow horta ilaahay ha u naxariista ninkaas jenaraalka maxamed rooble jimcaar jenaraal goobaale jenaraal goobaale iyo rag kale waa ragga xamar iyo gobollo kale oo shaar in laga sifeeyo sababta ahaa ragga orguudka ahaa in badanna hadda waa dadka saas waa ninkii dhintay dhega badanka dhega badan iyo rag kale oo hadda nool iyo dee waa dad in badan taargib u ah nimankaa marka in badan ba ay dekuraad joogeen maanta qadartii tiid allah u naxariistee waan gartay maxaa keena baad is leedahay saraakiisha aad sheegtay dee inay howlgallo kala duwan ka qayb qaateen in si sahlan loo bartilmaameedsado oo dee ururka al-shabaab iyagoo la ogyahay bartilmaameed inay u yihiin waa waxaa keenay horta al-shabaab awood badan male runtiina dadkii la dagaalami lahaa oo oo maaragtay dalkana ka xoreeyey haddana iyagana cadow u yihiin ayagana cadow ah beelugihii iyo gacmihii iyo inta silsilo looga xiraybaa suuqa loo dhex dhigay marka dee dadkaasuu kamid ahaa aan sakuurad fiicanna haysan baawar cabdibalaa watay hor ishikaau saaran yahay waad garan kartaa xerada irideedi baa lagu sugay markuu kasoo baxaan gaara cabaysana qaraxaa lagu dhuftay lix askari asaga waa ku dhinteen marka waxaa keenay in aan aan in badan dawladeed aysan dadkaas sida ay cadow bartilmaameed uga ugu yihiin aanay u ilaalin oo dadaan bartilmaameedba ahayn oo la ilaaliyo oo baabuurta habarow karin la siiyey oo arrintaasaan keentay arrintii waan gartay maxaad ula jeedaa ereyga gacmaha laga xidhay oo kale ereyga maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa dadkii yaqiinay oo nimanka la dagaalamay oo magaaladan ka xoreeyey xamar oo ka xoreeyay gobollo badan oo dalka ah ee inta laga saaray mas-uuliyaddii iyo awoodda ay ku habdari lahaayeen laga qaaday ayaa suuqa lagu sii daayey kii mas-uuliyad hayana dee waa la dayaxay oo sida ninkaas oo kale marka dad aan dee ashaab cawnala ahayn si loola dagaalamana aan garanayn taargidnaas ayaga aan taargidna u ahayn ayaguna aan aan aan aan ahayn ayaa loo dhiiday dee hogaamintii iyo dagaalkii ashaab lala geli lahaa iyo sidii laysaga dhici lahaa marka ninkaasi dee mar haddii awoodii oo ashaab isaga dhici lahaa laga qaaday amnigiisina aan la sugin ugaya gacmahantiisila laga xira lamri la dhexdhigay waa saasaan ula jeeda isaga waxyaabahaad is odhan karto si gaara muhiim uugu ahaa al-shabaab inay bartilmaameed toosa ka dhigtaan maxaa ka mid ah waxaa kamid ah horta wuxuu ahaa dadka ninkaan dadkii maxaakiimta ahaa al-shabaab yaqiinay meelay ku dhuntaan yaqiinay tabtooda yaqiinay noloshooda shaksiyan u yaqiinay ayuu ahaa waa qodob qodobka labaad waa waa raggii la dagaalamay oo jebiyey oo oo in badan yacni ay ku tirsanayaan oo ahaa qodobka saddexaad dadka ay isleeyihiin hadday maanta awood dhamaystiran filaan way idinka maaragtay adkaa karaanoo meel walba idinkaga daba tegi karaan buu ka mid ahaa haddaan su-aal kale ku weydiiyo adigu waxaad ahaan jirtay xogayihii difaac ee maxaakiimta al-shabaab laftigooda iyo rag badan oo ka mid a hogaanka al-shabaabna waxay ka tirsanaan jireen maxaakiimta xilligaad xogayaha difaac ahaan jirtay ma is leedahay xal ka duwan dagaal lala galo ayaa arrinta al-shabaab lagu soo afjari karaa oo wadahadal laftigiisa xalka ka mid noqon kara
allah u naxariisna hadda waxaan ka hadlaynaa nin inaan hor dhintay xasan amala jilcaale al-shabaab aqoon badan baan uleeyahay tabtoodaan aqaanaa ra'igoodaan aqaanaa isnadoodaan aqaanaa dhaqankoodaan aqaanaa waxa ay ku taawayaan aqaanaa al-shabaab waxa keliya oo looga guulaysan karo waa dagaal cafisdooda ufiidaysan ahayn alaalatiyaysan ahayn tibacdaa sujeceysan ahayn soo dhaweysasho kalaysan ahayn wadahadalaysan ahayn al-shabaab waxa keliya ay rabaan waa inay xoog wax ku muqoonayaan waxa kale oo dhan uma jeedaan qofkuna waxa waxa uu rabo inuu wax ku sameeyo waa in wax lamida loogu jawaabo
yuusuf siyaad indhacadee oo u warramayey wariyaha v o eda ismaaciil xuseen farjar ayuu kaasi ahaa
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington nin midisitay ayaa weerar ku dhaawacay siddeed qof suuq ku yaala magaalada st cloud ee gobolka minnesota ninkaasi ayaa waxaa markii dambe toogasho ku dilay booliska warbixin umuurtan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey waryaheena maxamed cabdi xasan sandheere wakhti gaaban kadib siddeeddii fiidnimo xilliga gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa weerar wax kumudid ahi uu ka dhacay magaalada st cloud oo magaalooyinka minneabolis iyo st paul ilaa iyo lixdan mayl dhinaca waqooyi bari ka xigta madaxa booliiska ee magaalada st cloud william blair anderson ayaa sheegay in qofkii weerarka geystay la maqlayay isagoo magaca ilaahay ku dhawaaqaya Uh, that individual made some references to Allah, and we have confirmed that he asked at least one person if they were Muslim before he.
qofkii weerarka geystay waxa uu sheegay wax ilaahay la xidhiira waxaanan xaqiijinnay in ugu yaraan hal qof uu weydiiyey inuu muslim yahay iyo in kale ka hor intii uunan weerarka qaadin qofkii laga shakiyey waxaa ka hortegay sarkaal booliis ah oo aan markaasi shaqada ku jirin wuu toogtay wuuna dilay ayuu yidhi dad goobjooga ayaa sheegay inay maqleen rasaas dhacaysa booliisku ma aanu sheegin nooca hub ee weerarka wax kumididda loo adeegsaday chris nelson oo ah fayeenka cisbitaalka st cloud ayaa sheegay in siddeed qof oo dhaawaca cisbitaalka la geeyey hase yeeshee aanu midkoodna qabin dhaawac naftiisa khatar gelinaya booliiska ayaa sheegay in qofka laga shakiyey oo keligii ahaa u xidhnaa dharka u gaarkaa shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay islamarkaasna uu haystay hal midi wax magaca ilaahay la xidhiirana uu xusay booliiska ayaa sheegay in qofka falkan lagaga shakiyey uu horay u galay dembiye yaryar oo dhinaca gaadhi wadista ah booliisku waxa uu intaasi ku daray in waaxda booliisku ayna hadda haynin wax caddaynaya in weerarku uu arrimo kale xidhiidh la leeyahay u taaganaha xilka madaxtinimo xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa sheegtay in lagu wargeliyey weerarka minnesota qarax ka dhacay new york iyo qarax kale oo isna ka dhacay gobolka new jersey kaas oo isaga ayna cidna waxba ku noqonin suuqii laga adeeganayay ee magaalada st cloud ee weerarka wax kumudidaahi uu ka dhacay ayaa albaabada loo laabay kadib weerarkii xalay dhacay warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in dadkii gudaha ku hadhay loo oggolaaday in xilli dambe oo xalay ah suuqaasi ka baxaan goobta ayaa xidhnaan doonta iyadoo booliisku uu baadhis ku hayo weerarkan minnesota ayaa yimid iyadoo sagaal iyo labaatan qof lagu dhaawacay weerar ku talagala oo ka dhacay xaafad aad u cidhiidhi badan oo ku taala magaalada new york duqa magaaladaasi bill de blasio ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanu jirin wax xidhiira oo arrintani ay argagixiso la leedahay warbixintii uu waryaheenna maxamed cabdi xasan uu noogaga diyaariyey weerarkii lagu qaaday magaalada saint cloud ee gobolka minnesota
maamulka gobolka banaadir ayaa maanta soo saaray amar uu ku sheegay in lagu mamnuucayo in magaalada muqdisho lagu qabto kulamo iyo dibadbaxyo aanu maamulku ka warqabin amarkan oo kasoo baxay gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxaa si weyn u diiday duqii hore ee magaalada muqdisho maxamuud tarsan oo isagu ku tilmaamay go-aankan mid siyaasadaysan oo aan cidina u joojin doonin warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda jacfar kuukay
go-aankan lagu mamnuucayo kulamada iyo isu soo baxyada muqdisho ka dhaca waxaa soo rogay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale sida uu v o eda u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane in banaanbax ausan gobolka banaadir fasixin aysan ka dhici karin magaalada ka dhici karin oo aan bulsho meel la isugu keeni banaadir laga socodsiinin taana amar guddoomiye ayuu ahaa oo guddoomiyaha gobolka ku dhawaaqay wixii ku saabsan banaanbax iyo bulsho meel la isugu keenayo haddiiba gobolka banaadir ay tahay maadaama meesha ka dhacayso ay gobolka banaadir tahay shacabka imaanaya shacabka gobolka banaadir yihiin degmo ka dhacayaan guddoomiye degmo uu xukumo in in lagu wargeliyo gobolka banaadir oo madax loo qaato maxamuud axmed nuur tarsan oo horey usoo noqday guddoomiyaha gobolka banaadir haddana ololo siyaasadeed ku jira ayaa go-aankaasi oo ku soo beegmay waqti shirarka iyo isu soo baxyaduba ay joogto ka noqdeen muqdisho ku tilmaamay mid ay siyaasadi ka dambayso waa go-aan sharci ku dhisan ma aha waana wax ay siyaasadi ka dambayso wakti doorasho loolan baa lagu jiraa shirarna waa la qabsanahayaa hadduu qalad yimaadana banaanbax waa la samaynahayaa marka ma aha wax ayay awoodna uleeyihiin sharcina uleeyihiin qof ka yeelahayana male wax shir dastuurka ka baxsan qof ka yeelahaya ma jiro afhayeenka ayaa go-aanka guddoomiyaha gobolka ee mamnuucaya shirarka iyo isu soo baxyada ku sheegay mid aanan ujeedo siyaasadeed laga lahayn hase yeeshee lagu doonayo oo keliya in lagula socdo xaaladda magaalo madaxda iyo dhaqdhaqaaqyada ka jira
wixii magaalada ka dhacaya aynu ognahay waxay yihiin marka ma aha ma aha inaan amba aan musharax diidannahay maaha amba inaan musharaxu oo cambaign samaydiidannahay maaha xaq bay uleeyihiin waa ogolnahay maamul baa jira sharciya in wixii la samaynayo la og yahayna waa waajib annagana saaran inaan ogaano un baan ka hadlaynaa insha allah waanan ogaanaynaa insha allah hadi ilaahay idmo marka boqolaal dadweyne meel la isugu keeno oo annaan ogeyn sax maaha dowladayna dayacnay ka mid noqonaysaa maamulka gobolku waxa ay ku shardiyeen ciddii doonaysa inay dad meel isugu keento in ay ruqsad soo weydiisato laakiin guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ayaa taasi ku tilmaamay mid si toosa uga hor imanaysa dastuurka dalka u yaala iyagana aanay u hoggaansami doonin go-aan ay dastuurku isdiidayaan
ruqsadana lama weydiisanayo sababtoo dastuurka wuxuu leeyahay qofka soomaaliga ah wuxuu xaq u leeyahay in uu bannaan baxo inuu shirar qabsado inuu isu imaad samaysto isagoon qofna amar uga qaadin qofna ruqso weydiisan marka sharci kale kaas ka hor imaanaya naguma dul samayn karahayaan lamana ogolaanayo shacabkuna ma ogolaanayo raallina kama noqon karo dhowaan waxaa go-aan kan lamida soo saaray wasaaradda ammaanka oo xilligaasi diiday in hoteelada muqdisho kulamo aanay iyadu ka warqabin lagu qabsado laakiin haddana dib ayaa looga laabtay waxaanay wasaaraddu xilligaasi sheegtay inaanay mamnuuc ka dhigin isu imaatinada laakiin ay u baqday ammaanka dadka kulmaya jacfar kuukay v o a muqdisho
waa tahay aad buu jacfar kookay uu mahadsan yahay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa xaaladda caafimaadka ee waddanka soomaaliya waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ma jira xarumo caafimaad oo wasaaradda caafimaadku ay leedahay islamar ahaantaasina lagu kontaroolo tayada dawooyinka soo gala gudaha soomaaliya maxaase uga degsan tayeynta xaaladaha caafimaad ee waddanka soomaaliya guud ahaanteedba su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka inoogaga jawaabi doonaa oo barnaamijka ee nagala qayb qaadanaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo waxaana barnaamijka halkan idinkala socodsiinaya aniguah jamaal axmed cismaan barnaamijka intuu socdo waxaa su-aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasha oo khadadka telefoonada uga qayb qaadan doona kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu ku horrayna dhegaystayaal sidaad maqasheen barnaamijka waxaa marti inoogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya cismaan daalo waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharxaadi naga siiyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka uu isagu wasiir ku-xigeen ka yahay muddadii ay jirtay iyo waxaa hadda u qorshaysan intuba bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah waa mahadsan tahay v o a idaacaddan barnaamijka wicitaanka waa ku mahadsantihiin soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan wasaaradda caafimaadka markii aan ka hadlo ama horta wasaaradda caafimaadka waxay kamid tahay wasaaradaha dalka ka jira ayay kamid tahay guud ahaan dhibaatada ummadda ay qabto ama wasaaraduhu ay qabaan wixii caqabadahoo jira ayay la qabtaa wixii horumar ahna hadba dadaal ay de markaas meesha joogto iyo siday u dadaasho ayay ku xiran tahay hadda anaguna aan ka midnahay dadkii hadda muddo joogay dowladdan hadda waktigeedii dhammaanaya waxaana isleenahay de meel eber ah oo dal burburay wasaaradihii ay burbureen xarumihii ay burbureen dadkii maskaxdooda burburtay xirfadlayaashii caafimaadka ay intii wax taqaanay qaxeen intii joogtayna ay aada u yar yihiin oo u baahan in meel walba lasoo buuxiyo ayaan kasoo bilownay waxaan rajaynaynaa maantay meesha ay joogto in berri meel kasii fiican la gaarsiin doono maxaa yeelay waxaan nimid wasaaraddan iyadoo aan xataa xarunteedii wasaaradda caafimaadka ayan dhisnayn maantana dhismaheedii ayaa gabagaba ah oo xaruntii wasaaradda arrimaha dibadda si ku meel gaar aan ugu shaqaynayn haddana ku shaqaynaa waxaan rajaynaynaa goordhow inay u guurto xarunteedii wasaaradda caafimaadka ay laheyd oo gabagabo dhow maraya waxaa kaloo jiro xarumo caafimaad oo laga dhisay gobolada qaarkood sida gobolka banaadir toddoba iyo tobankiisa degmo xarun walba oo caafimaad way shaqaysaa afar labaatan saac ayay shaqaysaa gobolada horta ah intooda badan oo aan maxay ahayd qalalaasaha ka jirin ama dagaalada ayna ka jirin xarumahooda caafimaadku way shaqeeyaan waxaa jira oo aan ku guuleysanay inaan sameyno xirfadlayaal caafimaad yani sidii hooyada iyo dhallaanka loo badbaadin lahaa yani tababar ugu jira iskuullo ku yaala gobolka jubbada hoose mid ayaa ku yaala gabdho ayaa ku xareysan bay waxaa ku jira gabdho galguduudna waxaa ku jira gabdho kale gobolka banaadirna gabdhaa ku jira intaasna waxaa laisugu keenay halkii xarunba saddex gobol mudug iyo galguduud iyo hiiraan waxay ku jiraan galguduud banaadir iyo labada shabeelle waxay ku jiraan banaadir bay iyo bakool iyo gedo waxay ku jiraan baydhabo jubbada hoosena waxay ku jiraan jubbada dhexe jubbada hoose gabdha ayaa ku jira intaasna waxaa loogu talagalay xirfadlayaasha caafimaadka in kor aqoontooda loogu soo qaado ayay wasaaradda caafimaadka saartay waa iska jiraa dhaqaale xumi dalkao dhan ayaa jira budgetka inuu yar yahay way jirtaa meelaha qaar inaanu gurmadka la gaarsiin karin marmarka qaarkood way dhacdaa laakiin waxaa jirta inaan gaarsiinay dhammaan dalka daawooyin deeq ah naga soo gaaray dalka saudi arabiya inaan wada gaarsiinay waxaa jira in magaalada xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka inuu kusoo dhaco dhammaan riboodada ka jira xaaladaha caafimaadka iyo wixii soo kordha dalka oo dhan inaan helno subaxii waaga markuu baryo inay wasaaradda caafimaadka ka xesho xog sax ah dalka wixii kusoo kordhay oo cudurada mar dhowna waxaan bilaabi doonaa eraboorka dadka soo degaya iyo dadka baxaya in la talaalo ayaan bilaabi doonaa insha allah waa tahay waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad faahfaahinta uga bixisay muddadii aad meesha joogteen iyo wixii idin qabsoomay marka taa laga gudbo inaad ku guuleysateen inaad xaruntiinii samaysataan inaad xarumo sidoo kale m c h o iyo goobo kale oo caafimaad aad ka samaysaan gobolada dalka ka waran dhinaca adeega gaarsiinta caafimaadka bulshada u baahan in gargaarka caafimaadku ay helaan inagoo og caqabadaha iyo dhibaatooyinka idin hor yaalla horta caafimaadka waxay isku xiran yihiin amniga kow way isku xiran yihiin maxaa yeelay meel hadduusan amni ka jirin caafimaadka kama shaqayn karo labo waxaa kaloo ayaa qayb ka ah caafimaadka isu socodka gaadiidka wadooyinka oo xun waxaa qayb ka ah maxay ahayd caafimaadka in la gaarsiin waayo goobtii loogu talagalay taas iyada ah waxyaabaha na haysto caqabadaha nagu ah ayay kamid tahay maxaa yeelay dalkii wadooyinkiisii way burbureen gobolada gabadha maanta ama ku foolata ama maxay ahayd u baahata inay kasoo baxdo balcad kasoo baxdo ugu yaraan sheelambood ama marko ee muqdisho rabto inay soo gaarto xarumaheeda waaweyn waxay ku qaadanaysaa wakti dheer hadday tahay hooyo foolanaysana waaba halis marka waxaa maxay ahayd isku xiran marka amniga iyo wadada iyo caafimaadku way isku xiran yihiin in laga kaaftoomo waa waxaan hadda aan u sheegaya in hooyo ama qof nuusan u baahanin magaalada muqdisho ayaa wasaaradda caafimaadka istaraatiijiyad waxay samaysay in lasoo saaro xirfadlayaal caafimaad oo jooga gobol kasta maxaa yeele mar haddaan gudubkii oo eriiri yahay oo amnigii oo eriiri yahay oo maxay wadadii ay dhibaato tahay in gobol walba la gaarsiiyo ilaa ay xad isku fillaasho caafimaad in la gaarsiiyo ayay wasaaradda maxay ka shaqaysay waana wadnaa hadeertan waxaa kaloo wasaaraddu ay ku guulaysto waxaa ka mid ah dadka dhaawacyada ay kasoo gaaraan qaraxyada dalka ka dhaca inta badan wixii dalka wax looga qaban karana in dalka wax looga qab dalka looga qaban waayen inaan dalka dibaddiisa aan u gudbino waxaa kaloo ku yaala magaalada muqdisho isbitaallo waaweyn oo yani standardkooda uu yahay kuwa dalalka deriska ah qaarkood ka sareeya oo looga yimaado maxay ahayd ay dowladda turkiga ay naga caawisay oo ka furan magaalada muqdisho xarumo kale oo gaar loo leeyahay oo aada u qalabeysanna way ku yaalaan gobolada qaarna saas oo kale ayaan hadda xarumo caafimaad waaweyn insha allahu laga hirgelin doonaa waad mahadsan tahay e waxaan jeclahay inaan en, ku weydiiyo intaan dhegeystayaasha en, fursado siinin wasiir waxaa la sheegaa in dhinaca tayada dawooyinka soomaaliya soo galaya ayaan inta badan en, ahayn heerkii loo baahnaa ama qaarkoodba ay yihiin kuwo dhacsan oo dhibaatooyin ummadda u sii geysan karaa intii ay dooni lahaayeen ama ay ka heli lahaayeen caafimaad ahaan marka arrimahaasi bal haddaad sharaxaad ka bixiso iyo haddii aad aad idinku laf ahaantiinu jirto qorshe aad doonaysaan inaad kula socotaan tayada dawooyinka soomaaliya imaanaya waa mahadsantaha arrintaas horta hadda ma dhihi karno waxba kama jiraan ma dhihi karno laakiin siday shalay ahayd maanta ma aha leannahu xilli waxaa jirtay dalka dawladda aan ka jirin oo iska furan tahay meel kasta maantay dalka dawlad ayaa ka jirta wax walboo soo degaya control ayay maraan laakiin quality controlkii daawada lagu controli lahaa weli ma hirgel waana diyaarsan yahay hadda shaybaarkii dhexe oo soomaalidu ay u taqaanay shaybaarkii erweyne ay u taqaanay oo qalalaysan oo w h o ay naga kaalmaysay oo ay u dhamaystiran yihiin dhammaan mar dhow ayuu ayuu shaqo bilaabi doonaa wuxuu awood u leeyahay inuu baaro wax kasta oo dalka oo daawaas keenaya qualitigooda wuxuu awood u leeyahay inuu baaro cuduradii yaryarka ahaa ama shumambiyuudida markay dalkaga dhacaan dibadda loola carari jiray lagu xaqiijin jiray inay yihiin shumambiyooda inay yihiin daro kale lagu lagu agaran jiray inaan hadda kadib loo qaadin wixii soo kordha dalka gudihiisa inaan ku ogaan karno ayuu awood u leeyahay waxaan rajaynaynaa daawooyinka waa way jirtaa inaynan maxay ahatay daawooyin quality lahayn dalka la keeno maxaa yeeley qofka haddii uusan markaas quality control aan dekeda joogin la controleynin dadkeena waa iska og tahay dad badan oo ganacsato oo kusoo dhex dhuuman kara ayaa jiray inkastoo ganacsato fiican oo daawooyinkoodu meelaha ay ka keenaan la hubo oo aan ognahay inay jiraan laakiin waxaa lagu kala saari doonaa waxay tahay shaybaarka shaybaarkaas dhexe ayaa goor dhow howlgeli doona hadee mana inkiri karno wixii dalkeena soo maray oo daawooyin oo qaladaadkooda aad u badnaa la keeni jiray laakiin dawladdan hadda jirta dadku sidii hore way ka fiican yihiin wayna ka baqayaan dowladnimada inay dadku dadka qaarna hadee waa mas-uuliyiin iyaga halkaas ah dadka qaarna waxay ka baqaan shuruucda keliya ayay ka baqaan insha allah sharcigiina mar dhow waa bilaabayna haddii ilaah yaa shaybaarka ka war marka aa ka dhawaajisay ma wuxuu yahay mid hadda shaqaynaya mise qorshihiisa ayaad weli wadaan oo aad ku doonaysaan inaad ku shaqaysiisaan maya shaybaarku ma aha mid hadda qorshihiisa la raadinayo ma aha waa dhamaystiran yahay qalabkiisu waa u dhamaystiran yahay shaqaalihiisu waa u dhamaystiran yahay keliya insha allah waxaan rajaynaynaa goordhow in xarigga laga jaro oo shaqada uu bilaabo waxaa kaloo jira shirkado aj- maxay ahayd oo turki ah oo naga caawinaya quality controlka dalkeenna waad ogtihiin dhibaatooyinku aan soo mar waxaan usoo ubaahannahay inaan ka tabsanno inaan helno aqoon waata xirfadlayaal sare inaan helno ayaan ubaahan nahay insha allah ayana waxaa jirto golaha wasiirada ay ansixiyeen shirkad quality controlka nagala shaqaynaysa oo turki ah iyaduna way jirtaa goordhown iyaduna way howlgeli doontaa aad baad umahadsan tahay khadadka teleefanada ayaan markaan fursad siinaya dhegeystaha ugu horeeya ayaan jaleecayaa dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga iyo deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya cismaan daal waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda iyo martida barnaamijka wasiir ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cismaan maxamed daalo sida aynu la wada socnona dadka soomaaliyeed way adag tahay inay si fudud ku heli karaan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah caruurta soomaaliyeed qiyaasihii ugu dambeeyey shantii caruuraba sana waxaa dhinta mid kamid a afartii caruur ahba waxaa haysta mid kamid nafaqa xumo hooyooyinka umuraaca ayaa soomaaliya ay kamid tahay kuwa ugu sarreeya dunida oo dhan kuwa tallaalka dalka ayaa ah kuwa aada u hooseeya cudurrada t v-ga ama qaaxada iyo ama malaariyada ayaa ku baahsan degaano dhowra oo dalka kamid ah mudana wasiir ku-xigeen bishii abril lix iyo labaatankeygii waxa aad sheegtay in wasaaradda caafimaadku ay u diyaar garowday inay la xisaabtanto dadka dawooyinka soo dejiya islamarkaana waxaa kaloo aad sheegtay inaad diyaar u tihiin inaad hubisaan dawooyinka dalka soo gelaya lana xisaabtami doontaan dadka dawooyinka soo gelaya weli wax tallaabo ah maydaan qaadin iminkana warkaaga waxaa kamid ahaa ama hadalkaadna siisay waxaa kamid ahaa inaad u diyaar garoodeen inaad dadkaa dawooyinka soo dejiya la xisaabtamaan mudana wasiir ku-xigeen maadaama aan idinka baranay inaad ballama qaadaan ballamadaana marka aad qaadaan ay ugu dambayso aydaan wax tallaabaha qaadin maxaad galabta dadka soomaaliyeed ku dhegaysanaysa ku dhegaysanaya udamaaaysaa in ballamadan aad qaadaan ay fuli doonaan sidii loogu talagalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantaha wasiir ku-xigeenkan hordhigaya su-aashaadii ee aad soo weydiisay waa mahadsan yahay su-aasha uuna weydiiyeyna waa su-aal aada u muhiima waana soo dhaweynaya weliba waa nin in badan la socda xaaladda caafimaadka dalka horta marka horta haddaan ku hormaro cudurada waxaad og tahay dalkeeni in uu kamid yahay dalalka laga ertiray boolyada laga ertiray inuu kamid yahay cuduro badan ayaan ku guuleysanay dalkeeni inaan maanta aan dalka ka jirin waxaa kaloo jira sida waa sax hooyada soomaaliyeed meesha ay ugu sahlan ama ugu xalisan ee ul ay ku qaada dalka soomaaliya adduunyada ugu hooseyso adduunyada inaa wada firtay laakiin sidee looga bixi islamarkii haddana sidii looga bixi lahaa waxaa waxaa la go-aansaday sida keliya looga bixi kara inay tahay in la helo xirfadlayaal caafimaad oo goob walba hooyada soomaaliyeed ay joogto in ay hesho umuliso yani aqoon u leh maxay ahayd hooyadu ay umuliso in la helo taasna waa tii hadda aan ka sheekeynaya xarumihii caafimaadka tababarka iskuuladii sheegaya gabdhaha soomaaliyeed ay ku xaraysan yihiin goordhowna insha allahu dalka burburay oo maskaxda ka burburtay aqoontii ka burburtay aqoonta laxaqaa ay dalka dibadiisa ka aadeen u baaha in lasoo dhiso waayo waxaan soo dhisayno waxaan rajaynayna insha allahu inaan ka gudubno maalmaha soo dhow cudurada h i v-ga iyo caabuqa iyo waxaas waxaa maxay communicationka iyo waxyaabaha ka hadlay waa sax maxaa iskusay wax badan oo isaaran ayaa jira caafimaadka sidii hadaaye aan uga hadlay nabadgelyada amniga iyo caafimaadka iyo wadada way isku xiran yihiin markaan lahaa dhinac kale maxaa ku xiran nadiifa qofka inuu helo waxay qayb ka tahay caafimaadka in inuu wanaagsanaado ayay qayb ka tahay wasaaradaha marka dhammaantood waa wasaarada iskabaya oo isbarbar socda oo mid walba midda kale kaadaysa nutritionka dadkeenii wacyigelin badan ay u baahan yihiin cunto badan oo dibadda nutrition ahaan loo soo sameeyo laakiin dalka gudihiisa laga helo ayaa jira dadkeenina ay ku filan yihiin inay isticmaalaan laakiin maxaa loo baahan yahay in wax soo saarkeenii iyo beeraheenii iyo cuntada dalkeeni kasoo baxa dadkeeni inay isticmaalaan waasaha abaaro way jira ad way jirtaa barakac wuu jiraa intaasoo dhan hadday dhacaanna waxaa yani imaanaya waxaa imaanaya nutritionka nafaqa darada waa imaanaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa in shacbigeenu maalin maalinta ka dambeysa in xaaladda dalka sidii shalay ahayd in maanta ahayn isagana waxaan rajaynaya inuu nala qiro qayb kale ee quality controlka waa sax waa sheegnay laakiin shalay diyaargarow ayaan ku jirnay laakiin maalmaha dhow wuxuu arki doonaa inaan xariga ka jarno haddii hadda oo dee xamar iyo erideeda uu joogi lahaana waxaan dhihi lahayn kaala shaybaarka soo booqo oo arag sida u diyaarsan yahay qalabkii inta loogu talagalay aan dhihi lahayn laakiin insha allahu ma aha ballanqaad waa yani loo soo diyaargaroobay dowladda soomaaliya ay gacanta ku hayso golaha wasiiraduna ay ansixiyeen quality control da turkidana naga caawiso qalabkii w h o ay soomaaliya ugu deeqdayna loogu adeego shacbiga soomaaliyeed taasna waxaan rajaynaynaa inaynu iska ahayn waa iska ballanqaad ah waxaa kaloo jira dalku haddee ma ahan dal sidii isbarbardhigu ma noqon karo dal horumaray ama dhisan wax walba ay shaqeeyaan oo wadadiisu shaqaynayso oo m c h ka shaqaynaya laakiin dal burbur kasoo baxay oo soo kabay soo kabsanaya oo kale inaan isu qiimeyno oo shalay meeshaan joogno maanta ma joogno aan isdhaxno insha allah inta aan haysanana aan aan yani aan dhahno alaylahaye naga sii fakar inta noo dhimanna inaan isku guwaadino sidii loo gaari lahaa ayaan shacbiga soomaaliya ku baraarujinaya waxyaaba badan oo anaga aan qabsan karnana way jirtaa nutritionka hadda uu ka hadlay walaalka yani haddii ay cunaan dadka dalkeeni wax kasoo baxaya keliya ama beeraheeni iyo khudaarteeni keliya ay cunaan nafaqa darada way yaraanaysa laakiin goobta hadduu colaad ka colaad jirto waa laga yaabaa in colaada iyo karakaca qofka uu saameeyo ama beerta uu taaban waayo taasna haddee waa wax iska radbaanaya insha allah
khadadka teleefanada ayaan weli fursad siinayaa dhegeystaha kale ee ku xiga ayaan markan fursad siinaya dhegeysta kusoo dhawo magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaad magacaygu waa cabdiqaadir cabdi axmed cabdiqaadir jubba oo jooga magaalada muqdisho waa sacaadka wasiir aad oo mahadsan tahay si fiicanna waa kuu dhegeysanaya barnaamijka aad aan ula soconay waxaan rabaa sacaadka wasiir inaan soo koobo saddex su-aal isku xigso si kooban aan ku weydiiyo sidaan ognahay sacaadka wasiir maalin walba waxaan kusugan anaga hadda aan joogo magaalada muqdisho maalin walba waxaa laga furaa cisbitaallo ayaa laga furaa wasaaradda caafimaadka intee in laeg ayay ka warqabtaa sacaadka wasiir furitaanka cisbitaalladaasi iyo tayadooda iyo dadka ka shaqeeya su-aasha koowaad waa midaa kan labaad waxaan rabaa sacaadka wasiir waxaa jirto cabashooyin badan magaalada muqdisho waxaa ku sugan iyo soomaaliya guud ahaanba aan dhahe dhakhaatiir fara badan oo daayar oo caafimaadka hadda aada usoo baratay tusaale markaan kasoo qaado wasaaradda caafimaadka waxay kamid tahay magaalada muqdisho waxyaaba meesha meelaha ugu xoogan oo dadka caafimaadka soo bartay ay ku xiran yihiin ama ay baahida badan ay ugu badan ay ka qabaan qaala cisbitaalka dictor markii maanta shaqo looga baahdo qofku bishardi waa in wasaaradda caafimaadka soo mara xaggaasi wasiir waxaa ka jirta dhaliil iyo cabasho badan oo ca- qofka dadku waxay aad u hadalhayaan dhinacaas in dadka qabiil iyo lafjacayl in jacayl in tooxsi iyo dadka lagu kala xusho arrinkaasi laftiisa gaab inaan laga saarto waa rabnaa maxaa ka jira qofka wasaaradda caafimaadka markuu soo maro inuusan heli karin hadduusan adeer ama abti ama aabo uusan meesha ugu dhoweyn inuusan waxba ka heli karin taas maxaa ka jiro waxaan rabaa su-aasha saddexaad sacaadata wasiir adoo maadsan ee wasaaradda caafimaadka maanta way xoogan tahay magaalada muqdishona xarunta ugu weyn ama haddaan dhihi karo markan ugu weyn magaalada muqdisho wasaaradda wasaaradaha maanta iskale ay ka mid tahay leedihiin koox gaara oo wacyigelin samaysa booqato jaamacadaha iskuulaadka tagto dadka wacyigeliso caafimaadka u sheegto degmooyinka tagto oo mtjada booqato xaafadaha cidaha idaabiyada u garaacdo yacni dadka wacyigeliya oo u sheego caafimaadka iyo qiimaha uu fayadhowrka ay leeyihiin dad noocaasa dhalinyaro noocaas u tababara ma leedihiin wasaaraddu ma leedahay Waa tahay.
Eh, saddexdaas su-aalaan rabaa saacadda wasiir.
aad ud mahadsan tahay cabdiqaadir een wasiir ku-xigeenkan hordhigaya su-aalahaagii Eh, waa mahadsan yahay cabdiqaadir waa mahadsan yahay Eh, anigoo soo koobaya horta isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka magaalada muqdisho maalin kasta laga furayo Eh, marka ugu horeysa dadku waxaa kala hagaa waa sharci ee ma aha nin isbitaal furtay iyo qof ka xiraya oo wasiir ah wasiirku waxaa u baahan yahay inuu helo sharciyo qofkan isbitaalka furanaya lagu xakameeyo lagu xiro sharcigaas oo ah sharciga caafimaadka dalka ayaa ah sharciga lagu xakameynayo xarumaha caafimaadka lagu xakameynayo dhakhaatiirta kuwooda saxda kuwaada saxda ahayn wasaaraddeena caafimaadkii hore markay burburtay kadib sharciga ma leeyahay dalki qofkii maxaad ku xukumaysaa daktarnimada kaga qaadaysaa maxaa ku xukumaysaa xaruntiisaad ku xiraysaa maxaa sharci ku ah qofki waa muwaadin soomaali ah waxbuu leeyahay waxaan furtay okay waa furatay maxaad ku haysaa oo sharci ah? waxaa loo baahan yahay marka hore ee shuruucdii dalka uu lahaa in dib loo soo celiyo marka hore markii sharcigaas dib loo soo celiyo oo golaha wasiirada hadda wasaaradda caafimaadka sharciga way soo celisay kow waa ku guulaysamay labo waa in la marsiyaa golaha wasiirada golaha wasiirada waa marsiya waa tallaabada labaad on qaada annagoo baarlamaankii geynay wati hadda waktigii u dhammaaday shuruucda la soo celiyey oo bendinka ah ayay ayay tahay ee baarlamaanka tobnaad hadduu yimaado insha allah la rajaynayo in la ansixiyey inta ka horeysa de dadku waa wada mas-uuliyiin qofkii de reer mas-uula iska soo furtay isbitaal ama dad maxay kasoo dhakhtar baan ahay ii daaweeyey taariikhda uu iyo taariikhdaas inta kiisas uu galay mustaqbalka maxkamad baa lala aadi doonaa laakiin goordhow insha allah idan sharciyadaas la marsiinin dad oo aan maxay ahayd shuruucdaas aan laga ansixinin golahii shacabka qofkii muwaadinka ahaa xuquuqdiisii iyo xoriyadiisii iyo xaruntiisii kama heli kartid si kale dadku waa- waa taqaanaa wax la leeyahay hebel baa hebel u dan lahaa iyo hebel daawatay marka taas inaan ka cararno ka fogaana ayaan u dan kow sax wasaaradda caafimaadku hadda maanta waa wasaarad weyn shaqaalaheedu jooga xafiis soo shaqo taga leh diyaarsan dhakhaatiir iyo khuburo caafimaadba ay joogaan Eh, magaalada muqdisho wacyigelin jaamacadaha iyo iskuullada iyo waa isku xiranahay dhammaan jaamacadaha oo maxay ahayd ay bixiya qaybta caafimaadka oo dhan waa isku xiranahay waxaa jira barnaamij la yidhaha marwo caafimaad oo loogu talagalay gobolka bariaadamka koob iyo tobankiisa degmo gobolada qaar sida tijaabaha uga uga shaqeeya oo ah in hooyooyinka lagu soo xiro xarumaha caafimaadka si aynan ugu dhi- ugu dhiiradaan inay tagaan goobta caafimaadka marka xaruntii caafimaadka mar haddii la diyaariyey marwo caafimaad barnaamijkaas la yidhaahaana jaabaha ayuu uga shaqeeya gobolka banaadir iyo dhowr gobol oo kale taasna insha allahu waxaan rajaynaynaa walaalkay degmooyinka iyo gobolada qaar aan la gaarin weli inaan gaari doono inaan albaabada u garacno qofka hooyo kasta oo soomaaliyeed wacyigeeda inaan gaari waan rajaynaynaa waxaa soo haray digfer de digfer horta soomaalida weli horta laftirkeeda in inta lasoo dejiyo warqad yiisi sameeyo tv iyo meesha inta la yidhaahdo ma aadayaane marka hore iyagaa idna adeerka raadiya iyagaa yidhaah ninkaas yaa yaqaan iyagaa dhaha war meesha waxa jooga waa dad ajnabi ah maxay ahayd iyaguna hadda qabiil qabiil nooma kala yaqaanaan dadka la qaadanayana waxaa lagu qaataa kriteriya iyo shuruuc iyo nidaam loo qaatay leedahay mana rajaynayo in qabyaalad iyo qabiil iyo hebel iyo ma soomaalidu way way dhehaysaa hebelaa la qaatay waa reer hebel hebelaa la qaatay waa qofka dabcan qabiilu noqon karaa laakiin meesha ma qabiil ay ku shaqaysaa kuma shaqayso dadaan annagaba ahayn oo soomaali ahayn ayaa qaybta maamulka ugu sarraysa weli gacanteena kuma soo wareegin heshiiska isbitaalkana waa shanta sano ugu soo horeysa waxaa ugu sarreeya turki shanta sano ku xigta ayaan insha allahu haddii aan awoodna la wareegi doonaa marka walaalaheena soomaaliyeed ha isku kalsoonaadaano qof walbana aqoontiisa inuu ku kalsoonaado dhalinyaro badan oo shaqo raadinaysa oo dhakhaatiir ah oo wax soo baratay oo wasaaradda caafimaadka ku xiran oo nala joogta ayaa jira qaarna fursado ayaan u helnay qaarna waa uu heli doonaa qof kasta oo dhakhtar ahna wuxuu xoogin ka yahay ama neersin ah oo caafimaad soo bartay wuxuu xoogin ka yahay wasaaradda caafimaadka meel kasta uu joogo ayaana mas-uul kaga saaran tahay xaaladda caafimaadka dalkiisa wixii uu ka qaban karo inuu ka qabto mana rajaynayo in dadka jir ah ee annaga nala jooga inay maanta ay reer hebel iyo reer hebel laba kala dooranayaan tarkuna waa la xayeysiiyaa qoontiisana ayay ku qaataan saxaankana iyagaa qaada qof soomaali ah hal qofaa laga yaabaa inuu xubin yahay inta kalena ay yihiin dad ajnabi ah marka insha allahu waxaan rajaynaynaa dadku inay ku dhiiradaan aqoontooda ku dhiiradaan isku kalsoonaadaan iyo iyagu inaynan isla markiiba waxay qofkii wuxuu isla markiiba aaminaya inuu xildhibaan ka haysto wuxuu aaminaya inuu inadeerkii ka haysto wuxuu aaminaya inuu qofkaas adeerkiisa raadiyo marka taas inaan ka guurnayo insha allah waa rajaynaynaa waana mahadsan yahin su-aalihiisana aad ay ufiicayeen su-aal kale uu ku weydiiyey ahayd ma leedihiin koox dhalinyaro ama caafimaadka ka socda oo iskuulaadka iyo xarumaha kala taga oo dadka ku wacyigeliya fayadhowrka caafimaadka su-aashaas adigu si kooban uga jawaabaya maya taas meli waa tahay aad baad mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad siinayaa oo gunaanadkii barnaamijka joognaa dhegeysta kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka aad joogtid dabadeedna su-aasha aad weydiinaysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya waa mahadsan tahay su-aasha koowaada waxay tahay madal wasiir mataqaana tirada ama waxa weeyaan xarumaha caafimaadka maanta dalkana ka jira guud ahaan waxa weeyaan tikoobyadooda tiraha midig kugu jira kuwa brafetka ah iyo kuwa runtii waxa weeyaan xarumo mataqaana gacanta ugu jira maamul dalka maanta ka jira taas waa mid midda labaada weydiinaya waxay noqonaysaa dalku hadda waxaan filaya inuusan lahayn cisbitaal guud runtii shacabku adeega si filanta ugu adeega inuusan jirin baa maleynaya marka wasaare quja lagu jiraa weeye in la helo cisbitaal ama ay geliso cisbitaal si filanta ugu adeega ama lacag la-aan shacabka ugu adeega aad baa umahadsantihin waa tahay aad baad mahadsan tahay wasiirka ayaan u gudbinaya wasiir ku-xigeenka caafimaadka mudane daalo kusoo dhawo waaxda isbitaalada iyo qalabka la yihahdo wasaaradda caafimaadku ay leedahay waaxdaas ayaana haysa documentiga isbitaal kasta xarun kasta oo caafimaad ee dalka waaxdaas ayaa inoo haysa wayna inoo jirtaa taas saasaan ugu gudbaya midda kale isbitaalada publiga ah ma jiraan dalka maleeyahay oo kale hadda tusaale ahaan muqdisho aan joognaa muqdisho waxaa ku taala saddex isbitaal oo waaweyn oo dadku si lacag la-aana ugu adeega oo maxay ahayd sida isbitaal madiino isbitaal banaadir isbitaal kaysan isbitaalkan weyn ee ordogan ee loo baxshay ex dictor ahaan jiray isagana waxba ma dhaamo isbitaal ku shaqeeya lacag la-aan maxaa yeelay lacagta dadka ka qaado ay aad iyo aad u yar markii la fiiriyo ama loo fiiriyo kuwa private ah ee magaalada ka jira waana isbitaal weyn kuna qalabaysan qalab casri ah waxaana laga qaadaa qofka isaga dhan haddii la baaro lacagta ugu yar ee qof bini-aadana uu bixin karo dadka masaakiinta ahna lama weydiiyo wax lacaga agoonta sidaas oo kale lacag la-aan ayaa lagu qaabilaa marka ma aha waddanka o dhan muqdisho haddii la yidhaha sidaas oo kale insha allahu dadkii hadda soomaaliya waxay dooratay qaab nidaamka federaalka ayay dooratay weli ma ma jiro xilligii wax walba laga sugi jiray dowladda dhexe dowlad goboleedyada meesha hadda walaalkan ka hadlaya oo kale puntland oo kale xarumo caafimaada waaweyn ayaa ku yaala oo taageero fiican ayay helaan dowlad goboleedyada kalena sidaas oo kale kuwa hadda soo dhismaya insha allah iyagana dhammaantood way leeyihin xarumo caafi south west way leedahay jubbaland way leedahay galmudug way leedahay wasaaradda caafimaadka maantood way taageertaa wax walba oo heer federaal ah way gaarsiisaa qaab dowlad goboleed ay ku helaan iyaga ayaa u madax banaatna waxaan rajaynayaa walaalkayga halkaas kaga qanco insha allah dowladda soomaaliyeed inay wada gaarto isbitaalada miisaanadooda bixiso oo budgetkooda yadda hadda kuwaan sheegaya publiga ah ay noo furan waxaa naga naga taageera hay-ado sida i c r c oo kale laakiin waxaan rajaynayna inaan gaarno mar dhow inaan dhammaan dowladda soomaaliya siday u bixin jirtay xarumaha caafimaadka budgetkooda inaan u wada bixinaan rajaynayna insha allah mar aad aad baad umahadsan tahay cismaan maxamed cabdi daalo wakhtigaagii aadna siisay iyo sida aad dhegeystayaasha ugaga jawaabtay su-aalaha ay qabeen waa kaaga mahadcelinaynaa intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan martii noogu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idin leenahay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo diyaariyey barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo soo jeedin doona axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybtii lixaad sheekadii adduun ikhatal dhegaystayaal hiddaha soomaalida kuma jiri jirin qolada maalintaas laga il helaa inay isdhiibto sidaa daraaddeed aadan galayr iyo qoorwaha jaamaca raggii lahaa inkastoo goobtii daboolan lagaga adkaaday haddana inay aadsadaan mooye inay sidaas dagaal kaga haraani facshar bay la ahayd geeri bayna ka xigeen maalintii dambe labadoodii oo isguubaabinaya dirirta soo socotaa siday noqon doontana malabmalaynaya ayaa nima socota ay u yimaadeen kuwaasoo markii la iswaraystay u sheegay boos ilaawe inuu nugaal u sodcaalay dhowaanna kala soo noqday faras aan isaga oo kale la adag lana maqal magaciisana roor godan la yidhaahdo dharaartaas buu aadan galeen isna wuxuu kabaha u iladay nugaal oo sidaan hadda ka hor idiin sheegay fardaha waxaan loo doonan jiray wuxuu ka jieliyey ceebtii daboolan faras ka mayra isla ninkii farda wanaagga lagu bartay ee roor godan uu boos ka soo gadan jiray ayuu abbaaray markii ay kulmeenna ninkii baa ku yidhi aadanow faraska aan kaa galayo wixii aan ku idhaahdo haddii aad iga siinayso aniguna ballan baan kula gelaya aadanna wuxuu ku jawaabay hawraarsan iyo guddoon ninkii faraska lahaa ayaa markaa yidhi wixii uu eryadaa haddii ay ka baxsadaan wixii isaga eryadaana ay gaaraan xoolahaagu waa ku celis ninkii faraska lahaa intuu laba iyo toban qaalmood guddoonsiiyey ayuu aadanna nugaal kala soo laabtay faras isna ciid caan ka noqday waa qadowlaaye faraskii la baxay inagalay iyo raggiisii shir bay isugu yimaadeen su-aashii ahayd boos ilaawe ayaynu ku beegnaa ayaa mar kale la isla soo qaaday aadan galay wuxuu yidhi aniga iyo boos isukaaya daaya oo saddex arrimood dartood iigu beega waa midda koowaadee faraska iyo qadowlaaye wuxuu eryadaa kama baxsadaan waxay eryadaana ma gaaraan waa midda labaade boos waa il keliya anigase labaduba waa ii dhan yihiin waa midda saddexaade midigta oo qura ayuu boos wax ka tuuraa anigase midigta iyo bidixduba waa isugu kaymidoo waxaan ahay laba midigle hadal kama dambayne sidaas baa lagu faataxaystay goobtii la sugaayey ayaa dhacday farda la hubsaday iyo dhallinyaro ku joogta ayaa la isula soo baxay waa barqa dheer hootooyinkii iyo warmihii buu col waliba loolinayaa fooda ayaa la isdaray maxaa nin door dhulka yaal maxaa garmadoobe xiidmihii laga soo daadshay gegida jiifa maxaa keligiis goobta saqlaynaya baxdow ninkii lahaa laga tuuray goobuhuse kala magac leh tani waa rawax gegan dhinac waliba intii laga dilay wax kuma qiyaasan jirine kolba kii la batiyo ayay ceebta iyo magacxumadu raaci jireen waa ayaanba ayaane maantana waxaa la batiyey oo goobtii laga helay boos ilaawa nimankii uu ammaanduulaha u ahaa waa la baqa eriyey koodii la gaarana warmihii iyo eebooyinkii baa lagu boobay ninbase nin buu eeganayaaye aadan galeen ayaa meel yaro durugsan wuxuu ka arkay boos ilaawo oo ku jooga faraskiisii roor godan la baxay isna qadowlaayo intuu nadigii laba saddex jeer ku dhuftay ayuu iska daba jaray haddii uu la siman yahay oo uu maagan yahay inuu hootada meel halisa kaga dhufto ayuu qadowlaayo hore u booday isagoo u qaatay gacantii uu aadan kor u qaaday in nabar jeedal ku soo socdo faraskii markuu sidaa hore ugu booday ayuu boos ilaawana aadan hooto halgaad ah ka gaarsiiyey oo jeeniga midig inta kaga dhuftay dhinaca kale ka dusiyey iskana dhaqaaqay aadan kolkuu arkay inuu dilan yahay ayuu ilqooreedda ka eegay boos oo dhaafaya ha yeeshee isla markiiba neefkiibuu ka dhacay soo halkaasna kuma ay rumoobin weedhii qorwaa ee ahayd hooyday walle kaas baa ku dili doona waxaa la yidhi raggiisii oo bidhaanta qadowlaaye oo aan lagu joogin ay soo kicisay ayaa soo dul joogsaday caynaankii faraska ayuu weli ku dheggan yahay naf qumanise kuma jirto waxay ku yidhaahdeen war aadan bal waran sidee bay wax kuu gaareen isaga oo dhab u taahaya ayuu yidhi maxaad iga waraysanaysaan markaan tabar hayena tala ma hayn haddeeroo aan tala hayana tabar ma hayee adduun ikhatal waxay noqotay maahmaaha iyo oraha lagu taamilo qaato oo aayaha isla weynida in badan inaga baraysa maalintaas kadib maansayahano badan oo soomaaliyeed ayaa sheekadaas gabayadooda ku xusay iyaga oo bulshooyinkii iyo beelihii ay ku dhex noolaayeen aayaha talaxumada ku tusaalaynaya waxaa marahayga ugu caansan ismaaciil mire oo gabaygiisii ragow kibirka waa lagu kufaa ku taariikheeyey qaar ka mid a raggii soomaaliyeed ee isbiday dabadeedna ay laandayri la duushay jabkii daraawiishta kadib waa gabaygii uu tiriyey ee uu ula jeeday saajinkii kibirka badnaa ee carab dheere la oran jiray ingiriisku markuu la ascaarood qabsadayna uu u soo magacaabay waa gabaygii uu ugu furfurtay alartiisii halqabsiga noqotay inkastuu kallaho ama kabtiyo ama ku dheer fuulo badka luun ku jira kay ku tahay amase koob shaaha kulligood addoomaha rabbow qaybshay kimistiiye qof walbaba wixii loo katibay waa la kulansiina nina inaanu soo kororsanayn kaaha la ogaado intaasoo uu ku xejiyey dagaaladii qabaalka iyo talaxumadii u horseeday lixda koos ee reer caligeli ee kow isaga siiyey kasii waaye wuxuu waa qabaal waana kabanaaye ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado tuduc kale oo isla tixdaas ku jirana wuxuu ismaaciil si gaara ugu xusay aadan galayd iyo gardaradii uu ku baxay gaar ahaanna weedhiisii ahayd hashan sidee ku bixiyaa masumadan ka leefayaa iyo wixii uu ka dheefay waa kii lahaa karaankuu lahaa ina galayr kahay gadaalkii iyo kaarkuba ma joogeen hadduu keena tuludii iyo baallacad keliyaa kuma jareen kii uu quursadaye ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado maansayahankii caanka ahaa ee ayax maxamed dhowre la oran jiray ayaa isna sida ismaaciil yeelay isaga oo u dan leh niman ay wax badan degaan wadaag ahaayeen oo uu jeer qoonsaday ayuu tiriyey gabaygiisii quursidiid la baxay markaas buu tuducyo kamida wuxuu si kooban ugu xusay qabaalkii uu cumar aji daloolin jiray iyo colaaddii ka dambaysay ee lagu hoobtay aadan galayrna uu ku baxay wuxuu yidhi qodob kalena waa duriyadeer qodan ka faalleeyey majeerteen qaraabo iyo tol iyo qiimi kale waaye caligelina xoolo iyo qab iyo waayo quruxdii iyo qaashkii ku dhacay aadan buu qaaxadii jaray ee qabaalkii furee bay lahayd waa yar qowraray gabyaa kale oo la odhan jiray suguulle xilsi godgod ayaa isna gabay dheer oo kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii uu tiriyey sheekadaa ku soo qaaday isaga oo la gasnaqsanaya ogaaskii qoladooda oo uu abaaldhac ka tirsanayay kibirna uu maraha ku dareemay ayuu qayb gabaygaas ka mida wuxuu ku xusuusinayaa talaxumadii dhacdada qabaalka ku wacnayd iyo hoog iyo ba wixii labadii qolo ee isku maagay ka soo gaaray markaas buu yidhi diriqse waxaan dhammayn baa kharibay dil iyo daaroodee talaxumada doogteeda wa lagu dufoobaaye degadaas ka badan reer intuu lumiyey deelqaafi qabaalkii daloolaba rag buu dilay naftiisii iyo dun hadday gashaan kama kaceen degaladoodii iyo caligeligu doorkuu ahaa gabalki daaduuye suubaan wuxuu diriciya dhalay mawdka loo dadabiyo rawaxii daboolan buu ku go'ay duulkii reer goroode dugaa kama dhargeen kibir haddaan loogu dowgelin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo wuxuuna ku saabsanaa qaybtii lixaad ee shakadii adduuni khatal iyada ayaana ugu dambaysay taxanihii aanu soo wadnay lixdii toddobaad ee aanu soo dhaafnay
waa tahay dhegaystayaal aan intaasi ku dhaafno barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha waxaa inoo soo diyaariyey inoola soo jeedinaya halkaana nagala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja waa tahay markaana jowhar odayaasha dhaqanka iyo duubabka qaar ka mid ah beelaha gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayaa waxa ay isku mari la'yihiin qaybsiga xildhibaanada uu yeelan doono maamul goboleedka la doonayo in loo dhiso shabeellaha dhexe iyo hiiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirka jowhar waxaa ismaaciil farjar uu ka wareystay wariyaha v o e da ee beledweyne xuseen xasan dhaqane
maanta ayaa waxaa la sugayey in ergada ka qayb qaadanaysa shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee joogta magaalada jowhar inay qaybsadaan koob iyo toddobaatan xildhibaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu talagashay inay noqdaan xildhibaanada baarlamanka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe odayaashu way isla fahmi waayeen qaabka ay ku qaybsanayaan labada gobol tirada ay midba gobolka kale gobolba gobolka kale tirada uu yeelanayo way isla fahmi waayeen sidoo kale beenuhu ayaga laftigooda way ku adkaatay inay qaybsadaan qaar waxay ku doonayaan in tirada dadka iyo baaxadda dhulka mar walba lagu qiimeeyo beelaha qaarna waxay leeyihiin madaxa in laga tiriyo oo beelba meesha ay ku timaado qayb ay ku yeelato oo maadaama ay tahay dowladda dowladda afar dhibic shan wax lagu qaybsaday marka maanta gelinka hore ayaa la sugayay in ay soo gudbiyaan qaabka ay ku qaybsadeen ilaa iyo xilligan ma jirto wax la isku raacay howlkii uu shirku ka socday qaar ka mid a beelaha waa ay ka baxeen oo banaanka ay ka istaageen kuwa waxay leeyihiin waxaan dib ula laabanaynaa dadka kale naga dambeeya in tirada haddana loo qoonday inaan qaadan karno idin kale qaarba waxay leeyihiin wixiina loo soo qaado waan ogolnahay si walbay ahaataba wasaaraddu waxay ka sugaysaa in odayaasha ay qaydiyaan haddii ay ugu dareysaana in wasaaradda loo soo gudbiyo oo qaab walba ay ku xallin karto marka wasaaradda isticmaasho marka ilaa iyo xilligan ma jirto wax heshiis ah oo laga gaaray qaabka ay beeraha u qaybsanayaan koob iyo toddobaatanka xildhibaan ee loogu talagalay in maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay yeeshaan waan gartay marka wakti maa loo qabtay xilliga wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ay ka filayso in qoondada beeluhu ay usoo gudbiyaan wasaaradda iyo cidda hagaysa shirka ilaa saddex maalmood ka hor ayaa la filayay in ay qaybsadaan beelaha maantana waxay ahayd maalinta gelinka hore ayaa loogu talagalay inay soo dhamaystiraan haddii ay awoodi waayaan inay qaybsadaan in ay ergadu sheegaan inaanan qaybsan karin oo wasaaradda ay dib ugu soo celiyaan oo xalka arrintaana ay wasaaraddu gaarto maanta ayaa la filayay in natiijo ay kasoo baxdo ergada shirka u joogta magaalada jowhar qaabka ay ku qaybsan karaan xildhibaanada koob iyo toddobaatanka xubnooda waan gartay goormaa la filayaa berri oo kale cidna ma bidhaamisay in kulano kale lasuga imanayo
dabcan sida la qiyaasayo ilaa iyo saddexda bisha soo socota octoober ayaa la doonayaa in inta laga gaarayo xildhibaanada arrintooda la xaliyo saddexda octoober wixii loo gaarana amaba labada octoober baan dhaho in madaxweynaha qaabkii lagu dooran lahaa ayadana hawshaasi la gudagalo marka wakti badan ayaa u dhiman laakiin wasaaradda arrimaha gudaha waxay sugaysaa waa un in ergada meesha joogta marka ay gacanta ka taagaan oo ay dhahaan wasaaradda aan dib ugu celinay kadib ayay wasaaradda xilka la wareegi doontaa xuseen xasan dhaqane oo u warramaya waryaheenna ismaaciil farjar dhegaystayaal markaana aan ku nasanno kaalimihii suugaanta waxaan idiin soo qabanay heestii hakaba iyo codkii baxsanaa ee fanaanka xasan aadan samater
akaba banaashe guurtee kitaaloo banuuda ballankaynahaaye akaba banaashe akaba banaashe guurtee kitaaloo banuuda ballankaynahaaye baabuur miraa
tahay dhegeystayaal codkii baxsanaa ee fanaanka xasan aadan samater waxa uu gebagabo u yahay idaacaddeenna fiidnimo oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo weliba cabdilcasiis cusmaan maxamed cabdi sandheerena farsamada ayuu inoo joogay inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna subaxnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you. shebela genkeyme bedişe geye nur shebela lambal marao ibilme mabagadiya lambal marao ibilme mabagadiya akaba bana